ha walaalkay waxa weeye horta maalintii axadda waxaan ufadhinahayd golaha baarlamaanka jabuuti fadhi bou lahaa fadhigaasoo dhowr maaragtay mashruuc oo barnaamijhu miisaaniyaddu ay kamid tahay iyo dhowr mashruuc oo maaragtay xukuumaddu ay keentaan maaragtay ajondaha nagu jiray hase ahaatee waxaa dhacay intaanan maaragtay aan uwa fadhiisanba golihiiba wala u dhamayn aan loo loo fadhiisan oo dadadkao dhan xildhibaanadii ay fadhiisan bay xildhibaanadii maaragtay mucaaridka iyo senta hadalkii oonan una furin braisan maxamed cali xumed isagoonan furin oo oran shirkii waan furnay bay maaragtay dalbadeen hadalkii inay qaataan ay ay ay ay dalbadeen waxaa ugu jawaabay brisagu war bal shirka hanfuro oo hanfuriisto hanfuro markaasaad maaragtay wixii aninkuna aad maaragtay aada wadiin aada soo gudbin doontaane markaasay yidhaahdeen haddayba sidaa taho hadalkiiba naloo diidayba kolkiiba hadday sidaa taho maaragtay hadalkaba naloo diidayo waan ka baxaynaa marka waxaana muujinaysaa arrintaas in ay kusoo talagaleen inay ka baxaan golaha baarlamaanka inay ka tagaan oo hawlihii u yaalay aynan nagala qaybgelin bay soo banaan soo barnaamij kasoo dhigteen barnaamijka way nagu jirtay ajondaha in maaragtay aan ufaataxayno faataxada u akrino dadkii dhintay u duceyno dadkii maaragtay xanuunsnaa amba dhaawac ahaa laakiin hase ahaatee gudoomiyaha isagoonan kursiga ku fadhiisan oona hadalkiiba uu furin hadalkiibay de dab ay siiyeen iyakoo maaragtay ku tala jira in ay kolkii horeba iska baxaan ay barnaamij ay ahayd sida ay sheegayaan xildhibaanada mucaaradku waxa ay idinku eedeynayaan haddaad tihiin xildhibaanada isbahaysiga talada haya inaad kasoo horjeedaan in tacsi qaran loo dhigo dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday balbela bal arrintaasi faahfaahin naga sii walaalkay horta waxaas wax wax ka jira maaha waa kuturkuteena weeye waa war beena weeyaan waxa weeye horta dhimashaa timiday dhaawac baa yimiday wixii intii dadkii dhaawac ahaa dhakhtaraa lagu hayaa iminka waa la daweeyaa intii dhimatayna waa la tacsideeyey muxuu ahaa aaski nin kastaba meydkii waa loo ceshay sidii ay u aasan lahaayeen dawladda way garab joogsatay maaliyad iyo maaragtay moraanba waa lala garab joogaa wixii kale ee dhacayna baadhitaan waa lagu dhex lagu jiraa si maaragtay loo garto siday wax u dhaceen iyo dadkii sababta u ahaa in arrintaas ay timaado foosha xunle ay timaado reer jabuuti waxaad ogaataa walaalkayo waa dad nabad jecel waa dad maaragtay xasiloona jecel waa dad maaragtay jecel in ay wax wadaagaan nabadaas ay wadaagaan walaaltinimo walaaltinimo ay wadaagaan waxay kuwala nool yihiin dad nabad kuwala noolyihiin nabad nabadaasna way jecel yihiin wayna haysan doonaan hadduu alla ka dhigo insha allahu tacaala waa tahay maxaa idiin qorshaysan baarlamaan ahaan wallahi baarlamaanka hawlihiisii u wataa gararac lugu ma dhintay la yidhaha magaran raggaas walaalahayna asxaabteena maalintii dhaweyd way ka baxeen iyakoonan fursad siin in laba hadal laba kelmadood la isu hidaarsado amba un brisaagu uuba jawaabo ka yaraa war mawduuc mawduuca way nagu jiraa tacsiyadda way nagu jirtaa mawduuca barnaamijka maalinta walaalki walaalahayn baa dhintay waa dad walaalahayna weeyaan waa loo tacsideen waa la gargaari arrinkii dhacay waa la baari waa la baari galay hase ahaatee inaad ka dhigtiin mashruuc muxuu ahaa aad barnaamij siyaasadeed inaad ka dhigtiin ma wanaagsana wax dadkan aninkay naga wada dhinteen waa dad maaragtay walaalaheena hase ahaatee ha ka dhiganina barnaamij mashruuc muxuu ahaa siyaasadeed haddii aad mashruuc siyaasadeed hasiin waxaa nagu soo eedan maaragtay election baa nagu soo eedan ninkii amba dhowrka qof eed sharaxanaysiin soo diyaarsada barnaamijyadiinana soo diyaarsada waan dee waan tartanna waan wala galaynaa wasalaamu calaykum laakiin hase ahaatee iyaka waxay ka dhigtaan maadaamay barnaamij hayn siyaasadeed ahayn inay maaragtay wadankan ay qalaalaasa ay geliyaan baa maaragtay mashruucooga u yahay taasna waa dawladdu way ka jawaabi doontaa si fiicanna way ka jawaabi doontaa insha allahu tacaala